إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qarax ka dhacay magaalada jowhar waxa ay ku dhaawacday nin ku magacownaa guddoomiye degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda turkiga ayaa waxaa lagu eedeeyey inay jebisay cunaqabataynta hubka ee reer galbeedku saareen soomaaliya dad yemeniyiin ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa fagaare ku yaalla degmada kamsoome ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka ayaa xalay waxaa lagu daawaday filimkii dhowaan alkataa'ib ay soo saartay ee ka turjumayey xasuuqii ciidamada danab loogu geystay magaalada galcad ee gobolka galgaduud kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa waxa uu baahiyey muuqaal muujinaya habkii uu dhacay dagaal khasaare badan dhabarka loogu saaray maamulka koonfur galbeed kaa oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay walaadda mudug iyo galguduud ayaa waxa ay ka hadleen kulan ballaaran oo jihaadka looga hadlayey oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xarakada shabaab almujaahidiin ayaa qarax ka dhacay magaalada jowhar waxay ku dhaawacday nin ku magacownaa guddoomiye degmo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qarax saaka ka dhacay gudaha magaalada jowhar ayaa xarakada shabaab almujaahidiin waxay dhaawac culus ku gaarsiisay nin la odhan jiray fooriyow kaa oo ku magacownaa guddoomiyaha degmada gamboole ee shabeellaha dhexe maamulka hirshabeelle ayaa goobta waxa uu ka qaaday dhaawaca guddoomiyaha degmada gamboole oo la yidhaahdo fooriyow ninkaas ayaa waxaa loo qaaday goob caafimaad si loogu daweeyo waxaa xusid mudan in ninkani degmada uu ku magacaaban yahay ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin horey magaalada jowhar waxaa uga dhacay qaraxyo ka dhan ah maamulka hirshabeelle islamarkaana waxaa qaraxyadaa lagu dilay laguna dhaawacay xubno maamulka muhiim u ahaa dowladda turkiga ayaa waxaa lagu eedeeyey inay jebisay cunaqabataynta hubka ee reer galbeedku saareen soomaaliya cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka warramaya ururka la baxay qaramada midoobay ee ay majaraha u hayso dowladda maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadda ankara ay ku xadgudubtay cunaqabataynta hubka ee saaran soomaaliya kadib markii ay magaalada muqdisho ka dejisay tiro hub ah iyadoo aanan cidna ku wargelin baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa muujiyey in turkiga lagu haysto diyaarado daroonis ah oo uu geeyey magaalada muqdisho diyaaradahaas oo ah nooca ay farsamayso shirkad ay leeyihiin qoyska madaxweyne rajab tayib erdogan warbixinta ayaa u muuqata mid ujeedo gaar ah laga leeyahay dhanka kalena aanan si dhab ah uga hadlayn cunaqabataynta maxaa yeelay muddo sannad laga joogo ka hor ayaa la ogaa in turkiga iyo dowlado kale ay hub keeneen soomaaliya khaas ahaana diyaaradaha ankara ay ka qayb qaateen laynta shacabka soomaaliyeed sida laga soo xigtay warbixinta guddiga qaramada midoobay waxaa lixdii disembar ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii magaalada muqdisho la geeyey diyaarado daroon ah kuwaas oo lagu soo qaaday laba diyaaradood oo xamuul ah oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee turkiga warbixinta ayaa waxaa lagu yidhi dowladda turkiga waxay ku fashilantay inay qaramada midoobay weydiisato ogolaansho ka hor inta aysan dirin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn turkiga ayaa ku andacooday in shan diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ay geeyeen dalka soomaaliya ujeeddaduna ay tahay inay ka qayb qaataan waxay ugu yeereen la dagaalanka argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka muslimiinta laakiin eedaha loo jeedinayo intan kuma koobna waxa kale oo lagu haystaa in sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ay soomaaliya keeneen gaadiid dagaal iyagoo aanan fasax uga qaadan golaha ammaanka diyaaradaha turkiga ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo laba iyo labaatankii duqaymo bahalnimo ah ka geystay soomaaliya iyaga oo beegsaday dad rayid ah iyo xarumo dan guud ah oo ay bulshadu leedahay meelaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah iskuulkii weynaa ee degmada towfiiq ama masaajid cali gaduud ee shabeellaha dhexe kaasoo uu ilaa iyo hadda burburkii ka muuqanayo diyaaradaha darooniska ee turkiga ee duqaymaha ka geystay soomaaliya ayaa ah nooc cusub oo ay farsamaysay shirkad uu maamulo ka yahay wiil uu sadog u yahay erdogan oo ah madaxweynaha dalkaasi waxaana halkan diyaaradahaasi loo keenay tijaabo iyo in la ogaado tayadeeda dhanka duqaymaha tanina waxay ku tusaysaa in ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed laga dhigtay kuwa hubka sunta iyo daawooyinka lagu tijaabsado inkastoo shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya ay ka wada siman yihiin duulaanka iyo boobka khayraadka waddanka haddana waxaa jira masaalix kala duwan oo ay marar badan isku qabtaan sida cidda gacanta sare ku lahaanaysa maamulka iyo hagidda dowladda federaalka ka ganacsiga hubka iyo jaangoynta siyaasadda soomaaliya dad yimaniyiin ah ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa maxamed ciise ayaa warkan inoo haya waddada u dhexaysa hargeysa iyo berbera waxaa ka dhacay shil gaari kaasoo geystay khasaare kala duwan oo sababay dhimashoyo dhaawac afar ruux isku qoys ah oo yemaniyiin ah ayaa ku dhintay shilkan gaariga iyagoona lagu aasay qabuuro ku yaala hargeysa qaar ka mid ah dadkii aaska yimid iyo ehelada ay afartan ruux ka geeriyoodeen ayaa warbaahinta la hadlay dacsi weyn uga darayaa jaaliyadda yeman iyo jaaliyadda beesha carabeed ee somalilan degan oo uu ka geeriyooday laba qoys oo shalay tolo ku dhintay egsidan ka dhacay waddada berberiya hargeysa wuxuu ahaa nin ganacsataa oo la yidhaahdo saami axmed alxaydari oo dad badan oo reer somalilan ay yaqaanaan ilaahay u naxariisto isaga iyo laba qof oo dumara iyo ilmo yar baa ku geeriyooday kasaami iyo dhammaan usradiisii iyo qaraabadii la dhimatay inuu ilaahay u naxariisto aad iyo aad bay naxdin u lahayd markiina lagu yidhi isagii faamiligii dhammaan dad badan baa halkaa ku dhintay waxaan ilaahay uga baryaynaa inta dhaawacantay in ilaahay subxaana wa tacaala u caafimaad siiyo dhaqsaa qaar kale oo ka mid ah qoyska iyo qaraabada dadkan dhintay oo yemaniyiin ah ayaa ka hadlay iyagana goobta lagu aasayey wanas'alu allaha jala jalaaluhu wacama nawaaluhu an yamunna cala almusaabiin wacala aljarxa almawjuudiin fi lmustashfayaat bishifaa'i alcaajili wattaam فإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار نعزي جميع أبناء الجالية اليمنية وجميع معاريف وذوي وأقارب وأصحاب وأحباب المتوفين جميعا المرحوم رجل الأعمال اليمني سامي أحمد الحيدري العزعزي وزوجته الفاضلة وكذا زوجة الأخ ريان القرشي وكذا المتوفي الرابع الذي كان جنينا في بطن أمه في شهره التاسع ابن الأخ بدر العزعزي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا ودوينك مقالة hargeysa ayaa inta badan waxaa ka dhaca shilalka gawaarida kaasoo mararka qaar loo sababeeyo waddooyinka oo aan hagaagsanayn
fagaare ku yaalla degmada kamsoome ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa xalay waxaa lagu daawaday filimkii dhowaan alkataa'ib ay soo saartay ee ka turjumayay xasuuqii ciidamada danab loogu geystay magaalada galcad ee gobolka galgaduud maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa faahfaahinaya
boqolaal dadweyne oo ku dhaqan degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa xalay meel fagaare waxay ku daawadeen filimkii alkataa'ib ka soo saartay dagaalkii galcad kaas oo lagu xasuuqay ciidanka danab ee shisheeyaha maraykanka ku shaqaysto muslimiintii u soo daawasha tagtay filimkani oo aada ugu farxay guuldarada ka soo gaartay ciidamada dowladda federaalka oo ku faaneeyey ciidamada danab oo mujaahidiinta ku xasuuqaya xeradooda kuwaasi oo iska dhigayay in ay ka adkaan karaan mujaahidiinta dadka reer kamsuuma ayaa aada u bogaadiyey filimka shucuurtooda waxay ahayd sida tan haddaba waa kuwan bulshadii xalay daawatay filimka oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ka dhuuxeen jabka weyn oo gaaray ciidamada dowladda federaalka waxaan fiirsanaynaa haddaan nahay shacabka muxaafadada reerka musuumo filimkii ishtaalkii galcad sida xigmaddu ay sharafta leh ee walaalihii howlgalkan oga qayb qaatay ee oga baxsadeen waa u mahad celinaynaa ilaahay subxaana waa u mahadcelinaynaa waan ku laabqabowsanay in ilaahay cadowgiisii la xasuuqo waxaa kaloo mucjisa nala noqota caawa aan la yaabnay raggii ay ku faanayeen kufaartii soomaaliya oo soo degtoo maraykanka ugu weynaa raggii ay ku faanayeen ee danab loo bixiyey sida loo xasuuqay ayaan darada ku dhacday qof alla qofkii diinta alle kusoo duulana saan unbaa u dambayso insha allahu tacaala magaalada kamsoom ayaan ka soo hadlaaya waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan gaalada meedkeeda iyo geerideeda intoo aan daawanayo magaalada kamsoom aan ku fiirsanayo magaalada waxaan leeya si fiican u fiirsada gaalada meedkeeda mujaahidiinta waxaan leeya hortiinna u socda oo weligiinna ha ka leexinin waddada xaqa ah ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala murtadiintana waxaan farriin ugu dirayaa oy ka soo laabtaan waddada xun ay ku socdaan haddii ay diidaan sidaan meedkiina ha u daawanno qalbigayga caad ayuu u degay mujaahidiinta wagtaan aan arkay qalbigay caada u deg waa ugu mahad celinaynaa dagaalkiina sii wada waxaan idin leeyahay gaalaha allax naga qabto ee muslimiinta guul allax siiyo ee halkiina kacaga qaada idinta waxaa u diraya ku sabra sawaad iyo waxaa idin rajaynaynaa guul ee annagana waa idin daba joognaa degmada kansooma insha allahu tacaalaa filinka galcad ayaan filinka ka daawanay insha allahu tacaalaa caawo gaalooy bakhtigiina iyo qurunkiina ayaa halkan hadda ku fiirsanaynaa filimkan ayaa meelo badan oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta ay gacanta ku hayso laga daawaday iyada oona dadweynuhu aad u soo dhoweeyeen filimkan
kanaalka wararka ee alkataib ayaa waxa uu baahiyey muuqaal muujinaya habkii uu dhacay dagaal khasaare badan dhabarka loogu saaray maamulka koonfur galbeed kaa oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka baay maxamed cali aadan ayaa inooga warramaya
kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey isdaar cusub oo lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fadhiisin ay askarta maamulka koonfur galbeed ku lahaayeen deegaanka saydheelow ee gobolka baay
فهبوا واسردوا الخيل أجيبوا داعي الرحمن لا تتثاقلوا كسلام
weerarkan oo dhacay soddonkii bishii safar kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada kuna beegneed lix iyo labaatanka sebtembar ee sanadii laba kun laba iyo labaatanka ayay mujaahidiinta ku dileen in ka badan toban askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed qaybaha hore ee isdaarka ayaa lagu daawanayaa askarta maamulka koonfur galbeed oo iyagoo aan dheg la qabta lahayn ka baxsanaya goobta dagaalka جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا جموع الكفر قد وقفت لكم فقفوا لها جبلا أتوا من كل ناحية أتوا بطرا أتوا خيلا فقوموا واقصبوا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى
intaasi kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa howdka ku ceersanaya ciidamadii ka firxaday dagaalka waxayna kaamirada alkataa'ib soo qabanaysaa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka qaar ka mid a askarta maamulka koonfur galbeed فقوموا واقصبوا ظهر العدو وقطعوا الذيلا فأنتم درع أمتنا ورأس سنامها الأعلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى وأنتم سيفها الحامي على من باق واستعلى أعيدوا مجد من أرسوا دعائم ديننا الأجلى
dagaalka kadib waxaa lasoo bandhigayaa meydadka laba iyo toban ka mid a askarta maamulka koonfur galbeed ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka saydheelow ee gobolka baay waxaana meydadkooda lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى التأديب ودمعته أقيموا الدين لا تهنوا فأنتم بالعلا أولى أميطوا دمعة الطفل اليتيم ودمعة الثكلى أذيبوا عبرة المكلوم عن بلعومه فضلا خذوا عن كاهل المظلوم ظلما ليس محتملا saacada ka hor ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay sidaanoo kale u baahisay isdaar lagu soo bandhigaya qaabkii loo laayay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka masagaway ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya
عقدة العاني ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا عزمت معي أخي هلا. وفكوا عقدة العاني ولا تبقوا له غلا وإني قد عزمت ألا عزمت معي أخي هلا
walaadda mudug iyo galguduud ayaa waxa ay ka hadleen kulan ballaaran oo jihaadka looga hadlayay oo ka dhacay magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud maxamed daahir calasow ayaa warkan faahfaahinaya wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee galgaduud iyo mudug ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo ay soo xaadireen culumaa udiinka ugaasyada nuqabada waxgaradka shucarada dhallinyarada iyo haweenka ku dhaqan gobolladaasi kaasoo ka dhacay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kulanka ayaa muddada uu socday looga hadlay oo lagu faahfaahiyey xamlada ka dhanka ah shareecada islaamka ee gobollada dhexe ay ku soo qaaday dowladda federaalka oo taageero ballaaran ka helaysa maraykanka iyo turkiga waxaa aad loogu dheeraaday sida xamlada ay u fashilantay iyo muddada sagaalka bilood ee xamlada ay socotay dagaallo culus oo ka dhacay gobolladaasi kuwaas oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda xasan sheekh iyo kuwa macuusleyda waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuuqaalid oo kulanka ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta qabaa'ilka muslimiinta kaga aadan u gargaaridda diinta allah iyo ahamiyadda ay leedahay isagoo geeska kale ka hadlay sida nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee u qaabili jiray qabiilada qabaa'ilka muslimiinta inay diinta ilaahay u gargaaraan inay asal ay leedahay oo diinta asal ay ku leedahay asaalatu dowru lqabaa'il linusrati diin illaahi qabaa'ilka muslimiinta ah taariikhdoodu waa fog tahay waa soo jireen ilaahay intuu abuuray koonkan bani aadanna keenay waa ilaahay sameeyey marka kaalinay lahaayeen ama wakhto hore iyo wakhtiga hadda la joogo ahamiyadda arrintaasina waxaad ku fahmi kartaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la soo diray diinta dadku u bandhigi jiray qabiil qabiil ayuu u qaabili jiray reer fulaan reer fulaan reer fulaan inay dacwadaasi iyo diintaasi tawxiidkaas ay la qaadaan ayaa ugu yeeri jiray markan qabaa'ilka ahmid ay leeyihiin waxaad garan kartaan nabaga hooshaasi u waday inuu la kulmay reer madiina oo markaas oos iyo khasrad labadaas qabiil meesha ay deganaayeen in qaar ka mid a la kulmay is-arag iyo isfahan kadib ay ka dhalatay baycatul aqabati luulaa wathaaniya in la ballamo diintaas ay qaataan soomaaliya marka loo yimaado qabaa'ilo ayaa magac iyo maamuus ku yeeshay sida ay u garab istaageen qiyaadada muslimiinta ee soo maray dalkan kuwaas oo la dagaalamay gumaystaha iyo xabashida soomaaliya markaan u soo laabanno waa og tihiin taariikhdeeda ma facyara jihaadkeeda axmed gurey imaam axmed gurey ee soo jihaaday qabaa'il ba garab taagnaa sayid maxamed cabdulle xasan ayaa soo jihaaday qabaa'il ba garab taagnaa maa ilaa maanta la sheego sheekh xasan barsane ayaad og tihiin qabaa'il ba garab taagnaa ilaa maanta waxa waaye jihaadkaasi taariikhdaasi lahaa iyo diinta ilaahay horumarinteeda dadba bilad iyo magaca ka qaadanayay adduunkaanba ka qaadanayay aakharan abaalmarintooda ilaahayba subxaana wa tacaala u ballanqaaday waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamse oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shisheeyaha iyo cumilada u shaqaysa ay ku jabeen dagaalada ay ku soo qaadeen gobollada dhexe nimankaan maalinkii weerarka ay soo galeen dad badan inay lahaayeen maxaa lagala hortegaa hadda wixii waan aragnaa korka diyaaradaha ka socoto hoos dabaabaadaa socdo annaga waxaan meelaa la taagtaaganna waa aakayaal maxaa lagala hortegaa inay lahaayeen waad ogtihiin yaad dilay hadda aawa gaadiidkay la soo galeen aawa mundaanyeeraynta aawa diyaaradaha xaggey aadeen waxaad ogtihiin marka gaalo waa jabtay caamiliinteedu waa jabeen xasan gurguurtana haddooan toobadkeenin adduunkana waa ku khasaaray aakhirana haddee cadaab buu mudan doonaa hadduu sidaan ku baxo diintiiyow ka baxay baddiyow bixiyey berrigiiyow bixiyey waxaa laga yaabaa dad badan inay dhahaan war dagaalku goormuu dhammaana dagaalkani muddo ma laha waa waa soconaa adigana nasriga iyo guusha allah baa bixiye eh adigu waxaad amran tahay inaad dagaalantaad amranta allahna tabaaraka wa tacaala isagaa noo sheegay inuu gacmaheenna gaalada ku cadaabayo inuu hoojinayo inuu annaganna guul siinayo inuu quluubta muslimiinta oo ku shaafinayo gaalada iyo jabkeeda iyo hoogga ku dhacay oo ku gaaray gacmaheenna allah tabaaraka wa tacaala isagaa noo ballan qaaday muddada kulanka uu socday waxaa hadlay odayaal dhaqan waxaana ka mid ahaa nabadoon xaaji roog nabadoon cabdulaahi cali caraaye naqiibka beesha warsangeli abgaal nabadoon xaaji bashiir axmed xayle oo ah xubin ka tirsan golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah iyo afhayeenka nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa ku fashilmay xamlo sagaal bilood ka hor dowladda federaalka ay ku soo qaaday dhulka shareecada islaamka lagu maamulo iyadoo maraykanka uu dejiyey mashruuc lagu hubaynayo laguna maalgelinayo qabaa'ilada soomaaliyeed oo uu istusay inuu ka hor keeno xarakada shabaabul mujaahidiin iyo shareecada islaamka muddadaasi waxaa dhacay dagaallo culus oo taariikhda galay afkana ciidda loogu daray askarta dowladda iyo macuuslayda kuwaas oo ka dhacay gobollada dhexe dagaalladaas ayaa kaalin weyn waxaa ku lahaa qabaa'ilada dega gobolladaasi oo qaarkood ay iska diideen inay la dagaalamaan wiilashooda halka kuwo kalena ay si muuqata u garab istaageen in la difaaco shareecada islaamka ee laga hirgeliyey wilaayaadka islaamiga ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ha alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa